Isbitaalka degmada Maxaaso ee gobolka Hiiraan ayaa la gaarsiiyey agab caafimaadka oo loogu talagalay in lagu daboolo baahiyaha caafimaadka ee ka jira degmada Maxaaso ee gobolka Hiiraan. Agabka caafimaadka ee la gaarsiiyey isbitaalka degmada Maxaaso ayaa waxaa ku deeqay qurbajoog deegaanka ka soo jeeda. Qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada Maxaaso ee gobolka Hiiraan ayaa ka mahad celiyey agabka caafimaadka ee la gaarsiiyey isbitaalka degmada Maxaaso ee gobolka Hiiraan.
waxaan rabnaa meesha hawsha xafladda meeshaan socoto in maaragtay aan ka xusno ee, sidii alaabta meeshii ka timid cidday ku timid cidday la wareegayn waxaan rabnaa alaabtaanu ee, siday farxiya sheegtay waxaa soo dhiibtay jaaliyadda ee, xawaadle ee sweden iyo walaal soomaaliyada muxsinahoo wadaadyaro la yidhaah Een, waxaynay baahidaasoo ka timiday walaalahaas jaaliyadda degmadaan yimiday muddo hadda lix bilood laga joogo baahidii meeshaan qoray arkay kabacdi ula tegey een, sweden dib ugu noqday Een, codsiyadii iyo baahiyadii markay iswaafajiyeen alaabtaan ay dhashay marka walaala- walaalahaas wakhtiga gashay intay inta joogeenna wakhti gashay xagga markay tageenna wakhti gashay horta aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa ayagoo waddan fog jira inay dadkoodii soo xasuustaan dadkoodii la daran yihiin dadkoodii maantay ee, ay ku- alaabtaan ay ku intifaaci doonaan u soo dhiibay boqolkiiba boqol waa idin mahad celinaynaa Een, waxaan kaloon rabaa aniga cabdisalaan indhace lahantayda waxaan wakiil ka ahay alaabtaas jaaliyadda sida dukumentiga aad ku arkaydiinbo waxaa lagu soo hagaajiyey nin la yidhaha faysal caraale xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir Een, faysal baa wakiil ahay faysal maadaama sidaad ogtihiin oo xanuunsanaay qaraxii ka dhacay xamar oo laba mar isku xigto uu ku dhaawacmay Een, oo hadda isbitaal caafimaad uu jiraah waa dhaawac Een, isbeshel waxa uu ii soo wakiishay maadaama een, alaabtaas lagu soo wareejiyey inuu wakiil aan u ahay waxaan rabaa inaan mahad celiyo een, walaalkeen faysal caraale xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir oo juhdi iyo waqti badan iyo qarash badan geliyey siday ku soo gaarayd alaabtan degmada maxaas waxaa leenahay ee, allaha ka abaalmariyo ee, maaragtaa een, juhdigaas iyo waqtigaas iyo maaragtaa qarashkaas bixisane mid lamid ah ilaaha kaa siiya hadduu ilaaha yidhaah degmada Maxaaso ee gobolka Hiiraan ayaa ka mid ah degmooyinka soo kabanaya haddana waxaana qaadaya dhanka horumarka arrimaha bulshada waxaana laga dareemayaa kobcyo kala duwan ee dhanka arrimaha bulshada sida horumarinta waxbarashada caafimaadka iyo sidoo kale nabadaynta